أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdun ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay ka go-on tahay qaadashada badda soomaaliya isagoona si adag ugu goodiyey dadka soomaaliyeed faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro bakhti oo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta iyo murtadiinta kuwaasi oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaha ayaa goobo fagaarayaal ah ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay ka go-on tahay qaadashada badda soomaaliya isagoona si adag ugu goodiyey dadka soomaaliyeed cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo haya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed oo halay la hadlayay warbaahinta dalkaas ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda ay dalkiisu u leedahay inay gaarto badda cas oo uu ula jeedo inay qabsanayaan qaybo ka mid a biyaha soomaaliya dowladda xabashida itoobiya waxay ku goodisay inay qabsan doonto badda soomaaliya wakhtigu baha dheeraadee balse ay ka rumeyn doonto riyadii manilig oo ahaa boqorkii xabashada ee soo bilaabay inuu damciyo dhulka soomaalida ee geeska afrika isagoo ku hadlayay luuqadda amxaariga ayuu abiy axmed si toosa u abbaaray wuxuuna shacabkiisa xabashada ugu bishaareeyey inay usoo dhicin doonaan marinbadeed sida uu ku hadaaqay abiy axmed wuxuu carabaabay in heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la saxiiday muuse biixi ay ka dhexleen cambaareyn iyo dhaleecin caalami ah balse aysan arrinkaas dhigna jalag u siin doonin oo ay sii wadayaan qabsashada biyaha soomaaliya dhinaca kale abiy axmed markii uu ka hadlayay is-afgaradkii uu la galay maamulka ridada somalilan ayuu sheegay in is-afgaradkaas ay weli ku taagan yihiin uuna gowalxaar u noqon doono sidii ay u gaari lahaayeen badda cas annaga waa naga go-on tahay inaan gaarno badda cas waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan maxaa dhaqangal loogu dhigay la-yahay is-afgaradkii aan la galnay somalilan annaga deg degna ma hayso go-aankaas waa sidaan u qaadanay ayuu yidhi abiy axmed mas-uulka ugu sareeya dowladda xabashida itoobiya ayaa xaqiijinta hadafkooda qabsashada badda cas la meeldhigay dhismaha biyo-xireenka alnahda oo uu sheegay inuu ahaa riyo itoobiyaanku boqolaal sano ku taamayeen balse hadda xaqiiqa noqday hadalkan kasoo yiray abiy axmed ayaa meesha ka saaraya dadaalkii ay dowladda turkiga ku doonaysay inay ku dhexdhexaadiso kooxda radada iyo xukuumadda adis ababa waxaana muuqata in xabashadu aysan marnaba gorgortan ka gelaynin arrinta badda soomaaliya mahadsanid cali yare faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta iyo murtadiinta kuwaasi oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya howlgalladani oo isugu jira dilal ikhtiyaalaad ah qaraxyo iyo dagaallo toosa waxay ka kala dhaceen wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe banaadir shabeellada hoose baay jubbada hoose iyo bakool waxaana howlgalladani lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta dhanka wilaayadii hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyne ayaa lagu dilay askari murtad ahaa oo ka tirsanaa sirdoonka riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qanimaystay qori uu ku hubaysnaa dhanka wilaayada shabeellada dhexe howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cusmaan nuur oo ahaa sarkaal booliiska riddada ka tirsanaa darajadiisuna ahayd hal xidigle dhanka banaadir laba qarax oo mujaahidiintu ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari waxaana ku dhaawacmay afar kale dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere dhanka jubbada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada dhobley ayaa lala eegtay nasaare kenyaati ah oo kirishtaan faafinayay waxaana qaraxaasi lagu dilay hal gaal shan kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah laba askari ayaana ku dhaawacmay sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta ee deegaanka donow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee buundada degmada awdhiigle sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadda mukayga ee haanta dheer ee degmada afgooye howlgalladani ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya islamarkaana bakhtiga iyo dhaawaca ay ku noqdeen saraakiil iyo askar isugu jira kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa ku biiraya diiwaanka weerarada ka dhanka ah cadowga allah mahadsanid yaasir mas-uuliyiinta wilaayada mudug iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa goobo fagaarayaal ah ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug ayaa laga dukaday salaada roobdoonka iyadoona ay soo buuxdhaafiyeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada wilaayadaas barxado ay maamulada islaamiga ay u cilaamiyeen in lagu dukan doono salaatul istisqa ayaa horey loogu sheegay dadka muslimiinta deegaanada salaada roobdoonka laga dukaday waxaa ka mid ah dabagalo caad camaaro bacaadweyn iyo qaycad sidoo kale waxaa salaada roobdoonka laga dukaday degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug dadka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jawle ayaa hal meel ku wada dukaday salaada roobdoonka kadib markii la dukaday salaada ayaa culmaa udiinka ah ay ugu baaqeen dadka inay iscafiyaan allah subxaanahu watacaalaana ay u toobad keenaan ikhwaani ilaahay ha naga aqbalo salaada aan dukanay istisqada iyo ducadeenna iyo istikfaarkeenna ilaahay ha naga aqbalo insha allahu bilkariim waxyar hala sabro waxaanu isfaraynaa wixii alliya rasuul ayna fareen ayaanu isfaraynaa waxyar hala sabro waanu ducaysanaynaa ilaahay baan baryaynaa meesha waxaan u nimid ilaahay inuuna soo qaboojiyo dhibaato ayaa jirta xoolihii iyo dadkii way isku cadiban yihiin ilaahay subxaanahu watacaala raxmaddiisa ayaannu u baahan nahay walaalaha muslimiina ayaannu nahay degaankaana ayaa ilaahayna askumiyey in qalbiga laysu furo oo xasadka iyo xiqdiga iyo qilliga waxyaalaha qalbiga gala oo amraadul quluub la yidhaahdo in quluubta laga saaro oo layscafiyo ilaahay dartiisa laysu cafiyo dhammaan ummadda waa inay iscafiyaan walcaafiina can innaasi wallaahu yuxibu lmuxsiniin ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacala ilaahay waa noo naxariisanayaa subxaanahu watacaala madarkiisu wuxuu nooga xiran yahay inaan toobad keenno oo ilaahay aan u laabanno subxaanahu watacaala dukashada salaada kadib culimaa udiinka ayaa ku dheeraday ducada ay u ducaynayaan dadka muslimiinta ee u baahan raxmadda alleh iyo duunyaduba fa arinaa cafwaka wa raxmatak ilaahu cafigaaga iyo naxariistaada ilaahuna tusi ilaahu awoodaada waana tustay tabarteenna waan aragnay ilaahu raxmadaada ilaahu na tusi ilaahu raxmadaada na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu cafigaaga na tusi ilaahu isuukaanya dembi dhaaf ilaahu dembigeenna dhaaf addoomaha aad dembigooda dhaafto ayaa dacwaadkooda aqbashaaye ilaahu dembigeenna dhaaf allaahumma ilaahayow ilaahayo waxaad noo yaboohday haddii aan ku tuugno inaad tuugmadeenna inaad naga aqbalaydo ay noo yaboohday fastajib lanaa kamaa wacadtana wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo haya allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkani waa deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo wejigeedii labaad si dardar la oga socoto goobtani lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay iyo mobeelada kaamirada leh ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey bulshada deegaanka ilbeete waxaan halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha hubeer suldaan ibraahim waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maanta wejigii labaad hadda waxaan taaganahay manqarka walaayada ilbeet hadda annaga aan joogno waxaa hadda horteena yaallo moobeelo farac badan oo ummadda lagu fasaadiyey waxaa kale horteena yaallo daawo badan oo dadka muslimiinta ah lagu khiyaanayay oo dheedkoodii horey u dhacay waxaa yaallo cabitaana horteena yaallo saliidaa taallo bacaa taallo waxaa yaallo dharaa yaallo intaas dhammaanteedaba waxaan dadka muslimiinta dhibaato inay u keenaan maogi faa'iido ugu maqan ma ahan marka hadda aan aan taaganahay waa wejigii labaad waay waxaa noo muuqdo hijaab farac badan oo gabdhaha wato oo asigana aan dharba ahayn dharkaas waa dharkii gaalada dadka muslimiinta ilaahay baa noo tilmaamay dharkoodii aayadaha iyo axaadiista rasuulka sal alla alayh wasalam noloo tilay aayadda qur-aanka marka waxaan leenahay hijaabkan hadda inta dhooban iyo gabdhahan hadda dharka ay wataan isku mid ma yihiin isku mid ma ahan waa dhar khafiifa jilacsan qofka muslimka ah jirkiisa ku dhegaayo waaye marka waxaan leenahay gabdhaha waxaan leenahay si gooni ah iska ilaaliya waxaan muslimiinta ay diideen in la idinku fasaadiyo wiilisha waxaan leenahay wixii muslimiinta ay ka digeen amiirkeena guud abuweyd xafidahullahu aan leenahay waxaan leenahay wixii asiga ku fikiray oo noo soo qaaday inaan qaadano oo laga digtoonaado annaga haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka gedo waa qaadanay barnaamijkaas may wujishe lamaad roognay galabta irshaadu lumma ilaa sabiili rashaad maybaa wejigii lamaad ahaa iyadoon lahanin bandhigi waxyaabaha mamnuucaadka lahanin gudbiyey inay ku digtoonaano ku taxadirno arramauhun hange moobeeladii iyo waxyaabihii aragtay munkaraadka ahay oo mamnuucaadka ahay oo la zuuliyay oo aragtay diinka ilaahay horkoysnay gaalada ii kadullaysadaas dadka islaamka diinshooda inii kukudaayan ii kadullaysadaasi yaa ku mid ayin intaan anta galabta yaalan insha allahu tacaala may fadaana insha allah intu inku badan ani unu ku gudubno iyadaan ka faraxsanno arrinta geeka ilbeet dhateeka dhiidi oo ah mayl raayso moobeeladii oo ciyaalka derbiyaalka la fadhiyo bilaanta ka sawareen walka sahaay naagoogi qaawanayo walka sabanaano iyaalen oo dharkii xumaaya bilaanta wadatay oo talmada xumaaytay oo ilaahay boqorka hayda nimanka uu ka hagaajiyey geeka banaanka laha dhiki dukaamada iyo walaay qashin oo wasaq lahayno oo meel aradheedsoo dhiidhan banaanku lahaa dhiki taas ma inka ma hasagnaaha nimankii gacanta ka qabad ilaahay guul ha siiya xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa waxay wejigeedii labaad si toosa uga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona ciidamada gaarka ay ka howlgaleen deegaanada celcilaan caanoole shinqolow ilbeete iyo deegaano kale oo fara badan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga heegado mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu